tababarkan oo muddo saddex maalmood ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug uga socday shaqaalaha wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda haweenka galmudug ayaa waxa uu qeyb ka yahay mashruuca deegaan bile oo lagu horumarinayo arrimaha deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha galmudug maxamed cali caraale oo tababarka soo xiray ayaa waxa uu kula dardaarmay shaqaalaha la tababaray inay bulshada u gudbiyaan wixii ay barteen in ay xaqiiqo tahay maanta dhibaatada climate changega ka jirta galmudug ay u badan tahay boqolkiiba lixdan manmade wax ay bulshadu ayagu sameeyeen iyagoon ugu talagalayn inay dhibaato ku tahay noloshooda ama ay saameyn ku yeelanayso bulshadii iyo deegaanka taas waxaa keenay in ay jahli ka qabaan waxan wax ay u dhimi karaan runtii haddii ay og yihiin effectiga iyo dhibaatada ay uga imanaysa ma ayan sameeyeen waxay fursad qaali ah u tahay marka dowladda in ay hesho tiimam isku xiran oo u tababaran inay arrintaas ka qayb qaataan inay gaarsiiyaan bulshadii inay baraan waxyaalaha dhibaatada u ah noloshooda ee climate changega sabood garaynaya inay effect iyo dhibaato ay kala kulmaan ay kala kulmi karaan alxamdulilah waxaan aaminsanahay projectiga deegaan bile galmudug aaday baahi ugu qabtay intii uu jirayna wax badan waa la qabtay walow aan ka badan jeclaan lahayn messajkaas adinkaan idiin dirayaa hay-adaha internationalka ah waxaanan jeclahay insha allahu kariim sanadkan inta dhiman in uu projectigan sii dardargeliyo sii laba jibaaro howlihii uu qabanayay waxaan jeclaan lahaa cilmigii aada barateen in uu keeno inuu saamayntiisa koowaad ay ka timaado caasimadda waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan rajaynayaa qof aan awood u lahayn in uu gudbiyo messajka inaanu idinku jirin dabcan kolley way arkeen macalimiinta iyo iyo xubnaha kaleeta ee howlwadeenada hay-adaha internationalka ee barnaamijka naga caawinaya reer galmudugna waxaa lagu yaqaanaa waxyaalo badan oo ay samaynayaan inay inay ay si dhab ah oo kartile ay u qabtaan waxaan idinka rajaynayaa kartidii inay timaado kartidii inay waxtarto galmudug oo ay waxtarto ummadda